taas waxaa suurtogeliyey ama suurtogelisay waxaa la yidhaahdo ammaanada oo ah shayga ugu horeeya oo aan ka baran karno ganacsatada ammaanada ayaa ah furaha dowladnimada dhabta ah ammaanada ayaa ah ganacsi kobac leh ammaanada ayaa keenta dal mustaqbal leh sanadkii aan soo dhaafnay ee labada kun iyo toddobiyo tobanka ganacsatada soomaaliyeed waxay bixiyeen canshuurtii ugu badneed ee dowladdu soo ururiso ku dhowaad soddonkii sano oo lasoo dhaafay sanadka labada kun iyo siddeed iyo tobankana waxaan aaminsanahay marka uu dhammaado haddii ilaahay yidhaahdo isna inuu noqon doono sanad canshuurta ganacsatadu ay bixiyeen ay ka sii badan tahay sanadkii labada kun iyo toddobiyo tobanka in dakhliga dowladdu ay kor u kacdo waxay dhalisay in mushaarooyinka ciidamada iyo shaqaalaha dowladda la bixiyo